أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa soo bandhigaya xaaladda deegaanka aboorey oo muddo bil ah ay gacanta ku hayaan ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada hiiraan howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ayaa lugaha la galay dhaqaale la'aan baasan xilligaalada caalamka ay ka sii quusanayso duulaankeeda soomaaliya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab xooggan oo ka kacay qaybo ka mid a suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho mid ka mid ah diyaaradaha daroniska ee dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu soo riday dalka yemen faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa dad shacab ah iyo gaadiid ku qafaashay deegaano ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad gurgurte xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland beesha jiiddo oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo nool ah oo geela ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku jelbi xiran furimaha hore ee dagaalka wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta mu'asasada al-xikma faraceeda degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa bixisa fursad ku aadan barashada harqaanka iyadoona arrintaas ay si weyn uga faa'iidaystaan bulshada ku dhaqan degmadaasi عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa soo bandhigaya xaaladda deegaanka aboorey oo muddo bil ah ay gacanta ku hayaan ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada hiiraan haddaba muuqaalkan oo la daawan karo ku dhowaad afar daqiiqo waxa uu walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow oo booqday deegaanka aboorey kusoo bandhigayaa xaaladda guud ee deegaankaasi
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal maanta waa maalin axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha dulqacda sanadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri sidaad uwada jeedaan ama muuqaalkaad ka arkaysaan maanta waxaan ku sugannahay deegaanka aboore oo ah deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan halkan aad u jeedaan waa taaladii ama argadii deegaanka aboore oo ah deegaan hoostaga degmada buule buurta deegaankan waa deegaan istiraatiiji ah wuxuuna isku xiraa ama u dhexeeyaa degmooyin dhowr ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan sida buuliburta ilaa iyo maxaas beledweyne iyo muqokuri intaba waa laiskugu kala mari karaa deegaankan aboore aad u jeedaan waa deegaan toddobaade ka hor uu ka dhacay dagaal culus oo muddo maalmaha socday ugu dambeynta allah fadligiisa lagu jibiyey murtadiinta waxaana deegaankan hadda muddo bil ku dhow si buuxda gacanta ugu hayo mujaahidiinta dadweynaha deegaanka walow dagaalada intii socdanay si aad ah uga bara kaceen deegaankan haddana waa ay ku soo laabanayaan oo waxaad arkaysaa goobo maqaayado ah oo ku yaalla deegaankan oo ay dadku ku casriyeynayaan maadaama xilli galaba ay tahay halkaasna ay fadhiyaan waxaad ujeedaan waxaad ujeedaan ciidamada mujaahidiinta oo bartamaha deegaanka maraya gaarigan cabdibilaaha wuxuu ka mid ahaa gaadiidkii qaniimada ahaa ee cadowga allah laga qabsaday intii dagaalada abuurey iyo duleedkeeda uu socday allah ayaana ku mahadsan oo maanta gaarigan isagoo ciidanka mujaahidiintu ay saaran yihiin qaybna ka ah gaadiidka lagu difaacaya shareecada ayuu dhex mushaaxayaa bartamaha deegaanka abuurey ee bariga wilaayada hiiraan dadweynaha waad u jeedaan goobahan had waa goob lagu shaaha oo maqaayada ah oo loogu talagalay dadka inay ku sheehaan oo casriye ah waxayna dareemayaan amni ballaaran oo ku aadan deegaanka waxaan xusid mudan xilligan waxay ku soo aaday xilli roobaad oo roob xooggan ayaa ka curtay deegaanka iyo sidoo kale deegaanada lamidka ah ee wilaayada hiiraan iyadoona waddadii aan ku soo safarnay aan si aad ah u soo marnay meelo biyo badan ay buuxaan islamarkaana roobka si weyn uga da'ay haddana waxay dadku bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan deegaankan abuurey oo intii dagaaladu ay socdeen dadku ay ka qaxeen haddaad u jeeddaan waxaa horteena ka muuqanayo waa ciidamadii mujaahidiinta oo deegaanka ku sugan isla markaan amniga xaqiijinayo waan u jeedaa halkan waa ciidanka mujaahidiinta goobta gadaashood ka muuqatane waa argadii deegaanka abuure allah subxaana wa tacaala ayaana ku mahadsan maantane anigoo ka socday cabdi saami alandulus ayaan halkan booqasho ku imaanay saan u dhindhilayno deegaanka abuuriye ujeedaan waa deegaanka abuuriye halkaan hadda ku sugannahay waxaa ujeedaan waa taaladii deegaanka iyo ciidanka mujaahidiinta oo halkaan socod ku maraya allah ayaana ku mahadsanay allah ayaana ku mahadsan oo maanta cadowgii inoo jibiyey muslimiintana guul ballaaran siiyey raayada tawxiidkana si ciziya ayay kaga babanaysaa deegaanka aboori allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan
aad buu umahadsan yahay walaalkan maxamuud sheekh axmed tuushow ayuu kaasi ahaa howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ayaa lagu halagalay dhaqaale la-aan baasan xilligaalada caalamka ay kasii quusanayso duulaankeeda soomaaliya walaalkan cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo faahfaahinaya howlgalka cusub ee isbahaysiga gaalada e u som ayaa qarka u saaran in gebi ahaanba u burburo waxaana soo wajahday dhaqaale la-aan bahsan kadib markii uu hoosudhac ballaaran uu ku yimid maalgelintii ugu badnayd ee dalalka reer galbeedku ay bixin jireen duulaankan cusub ee isbahaysiga e u som ayaa wajahaya hoosudhac dhaqaale oo aada u daran markii maraykanku uu si cad u diiday inuu ka qayb qaato maalgelinta howlgalkan isagoo sheegay in howlgalkani yahay mid aan waxtar lahayn sida ay tibaaxayaan warfadiyeenadu guuldarada iyo fashilka ciidamada kufaarta afrikanta ka haysta soomaaliya ayaa niyijab iyo weliba daal dhaqaale ku riday dalalkii bixin jiray maalgelinta colooshoodu shaqaystayaasha midooda afrika ilaa hadda lama ogaa wax natiijo ah oo kasoo baxay shir la sheegay in loo ballansanaa isniintii shalay oo ay ku kulmayeen waxaa loogu yiro golaha ammaanka ee qaramada midoobe kaasi oo ay qorshaysneed in si hoose loogu gorfeeyo dhibaatada dhaqaale ee haysata afrikaanta e u som sida laga soo xigtay hay-adda ammaani africa oo ah hay-ad cilmi baariseed oo madax bannaan wuxuu howlgalka e u som u baahan yahay sagaashan dhibic afar milyan oo dollar inta u dhexaysa janaayo ilaa juun labada kun shan iyo labaatan balse ilaa hadda waxaa la ballanqaaday lix iyo toban dhibic toddoba milyan oo dollar oo keliya oo welibana ay bixiyeen dalalka shiinaha jabaan iyo kuuriya ergo culus oo ka socota midooda afrika oo toddobaadkii hore gaaray maraykanka si xukuumadda washington uga dhaadhiciyaan inay dib uga fiirsato go-aankeeda ayaa la kulmay wejigabax hor leh kadib markii mas-uuliyiinta maraykanku ku adkaysteen go-aankooda islamar ahaantana ay caddeeyeen in maalgelin dambe aanay ku khasaarin doonin howlgalka e u som mahadsanid cali yare xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab xoogan oo ka kacay qaybo ka mid a suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa inoo sii aanbaqaadaya
dabgeestay khasaare xoogan ayaa habeennimadii xalay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho sida wararku ay sheegayaan dabkan ayaa waxa uu ka kacay goobo ganacsi oo waaweyn oo ka koobnaa ilaa lix qol waxaana dhaliyay koronto ku xirnayd dabka ayaa ku faafay goobo ganacsi oo kale isagoona sababay khasaare hantiyadeed oo baaxad leh dadaallo qaatay muddo saacadaha kadib ayaa lagu guulaystay in dabka la xakameeyo oo xilligaasi kusii faafayay dukaamo kaleo hor leh inta la xaqiijiyey waxaa dabkaasi ku baabaay daawadii tiilay goobta uu dabka ka kacay iyo kuwo kale oo ku kaydsanaa goobo kale oo ka agdhowaa dhowr qaybood ayuu suuqa ka koobnaa qayb ka mid ah oo masaajidka daawada kusoo horjeedo aageeda ayuu dhibka ka dhacay waxayna ku beegneed maqribkii markii salaada la jiray ayuu dukaanka dukaamada ka mid ah ayuu dhibka ka dhacay marka qadara markaan salaada ka soo baxnayna waxaan u imaanay meelihii oo wada gubteen iyo mataqaanaa isaga gurmad aan mataqaanaa shirkadihii dardamiseeda aan ku wacnay qaarkood alxamdulilah rabbilcaalamiin wayna soo gaareen intaas ayaan mataqaanaa isleenahay inuu khasaarihii ku koobnaa marar badan ayuu sidan oo kale dab xooggan ooga kacay suuqa bakaaraha dabkaas ayaana badanaa dhaliya khasaare hantiyadeed mahadsanid abuuxasaan mid ka mid ah diyaaradaha daroniska ee dowladda saleebiyadda maraykanka ayaa lagu soo riday dalka yemen sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen marwaan maxamed gobolka sacde ee waqooyiga dalka yemen ayaa mar kale kooxda xootiyiinta ee maamusho waqooyiga yemen waxay ku soo rideen diyaarad kale oo ah noocaan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano m q ne reber oo uu leeyahay maraykanka sida yale deegaanka ah u sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta caalamka diyaaradan ayaa lagu bartilmaameysaday duleedka magaalada sacda iyadoo lagu dhuftay gartaalidka diyaaradaha ah taasoo sababtay in diyaaraddu hawada ku qaraxdo kadibna dhulka ku soo dhacdo iyadoo gubanaysa muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya diyaaradda ku gubanaysa hawada dhacdadan ayaana timid xilli heshiis xabad joojin ah oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka gaalka lagu magacaabo donald trump kaas oo uu sheegay in cumaan ay dhexdhexaadin ka ahayd heshiiskaas ayaa loogu talagalay in lagu yareeyo weerarada ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga ee maraya marinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab iyo gacanka cadmeed diyaaradan ayaa ah tii labaatan toddobaad ee nooca loo yaqaano m q nine oo ay soo ridaan kooxda xuutiyiinta tan iyo markii ay bilowdeen iska horimaadka u dhexeeya maraykanka iyo xuutiyiinta weerarkan cusub ayaa si weyn u shakigeliyey hergelinta heshiiskaas warbaahinta maraykanka iyo saraakiil amni ayaana xaqiijiyey in dhowr diyaaradood oo doronis ah la waayey toddobaadadii u dambeeyey taasoo muujinaysa in weerarada xuutiyiinta ay sii xoogaysanayaan ciisada ka taagan yemen ayaa markaan u muuqata mid mar kale cerka isku sii shareeraysa iyadoo la filayo in maraykanka uu dib u eego siyaasaddiisa ku aadan gobolka iyadoo qaar ka mid ah madaxda waxaa loogu yeero beesha caalamka ay sheegayaan in halista ku wajahan maraakiibta iyo amniga badda ay sii xoogaysan karto haddii aan la helin xal degdeg ah mahadsanid marwan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida warbixinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen cabdulqani maxamed waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar dhabagal ah oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka yosoman ee bariga wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo lug ah kuwaasi oo ku socdaalayay duleedka deegaanka yosoman inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaas dhabagalka lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah waxaana nolosha lagu qabtay hal askari oo murtad ah iyadoona ciidamada mujaahidiintu ay soo qaniimeysteen qori iyo boosh meydadka murtadiinta ee kamiinka lagu dilay ayaa ay maalintii labaad yaalaan goobta uu weerarka dhabagalka ah ka dhacay ee duleedka deegaanka yosoman howlgalkan khasaaraha lagu gaarsiiyey murtadiinta ee ka dhacay duleedka deegaanka yosoman oo ah deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan islamarkaana hoostaga degmada buulaburde ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareecala dirirka kusoo qaaday deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga mahadsanid cabdulqani maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada ayaa dad shacab ah iyo gaadiid ku qafaashay deegaano ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya sidii caadada u ahaydba maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa mar kale ku dhaqaaqay falal ay ku dhibaataynayaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay ku abuurayaan jawi colaadeed oo ka dhanah dadka walaalaha ah gobolada galgaduud iyo shabeellada dhexe waxaa laga soo sheegayaa falal afduub ah oo maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada ay u geysteen gaadiid rakaab ah iyo shacabkii la socday gaadiidka la afduubtay oo tiradooda lagu sheegay toddoba baabuur ayaa ka soo ambabaxay magaalada caasimada ah ee muqdisho waxayna ku sii jeedeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halka qaarkood ay safar u ahaayeen deegaano ka tirsan galgaduud baabuurtan oo sida la sheegay ay saarnaayeen boqol iyo soddon qof oo isugu jira waayeel haween caruur bukaano ayaa lagu afduubtay inta u dhexaysa deegaanada wargaadhi iyo cadcadday ee shabeellada dhexe maleeshiyaadkii afduubka geystay ayay warur ku tibaaxayaan in dadkii iyo gaadiidkiiba ay u kaxaysteen meel u dhow deegaanka nuur dugle oo ka tirsan isla gobolka shabeellada dhexe qaar ka mid ah dadka musaafurka ah ee ay qafaasheen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa warbaahinta u sheegay in xaaladoodu ay aada u liidato islamarkaana ay saymaha roobka dushooda ku qubanayaan walaalow waxbana ma haysano xataa biyaan cabna ma haysano meel ay oo cidlo ayaa nagula haystaa duub nagula haystaa waxaa nagu ku afdigtay shalay afar saac oo maalmo hala dhamoo dhabadii waxaa nagu da-ay roob nagu da meesha waa meel kayn oo roob ila iska dada-aaba roobku waa soo raadsadaaba roobku waa nasagaana da-a waxaan ka dalbanaynaa inuu naga soo gaaraan oo ay maxay ahayd nimankaas waxa ay dalbanayaan loo raadso oo la dagaal baabuur ah laba waa la daayay toddoba la haystaa waxaan codsanayna cid aan wax ka qabnay iyo cid aan wax u malayhayna midna male dad masaakiin oo meel safar ahaan nahay in macnaha anaku dad shir hore oo dhacay nagula soo qabto oo meel cidna nagula daadiyo wax haboon maahan ama hadda wax ka taraya ma ahan adduunka marka waxaa waaye waxaan codsanaynaa in macnaha shacabkan meesha daadsan oo wax u qabaan la arag oo dadka qalad dad qalad isku raadsa ama arrin hore oo dhacday aan war ka hayn oo wada dhibaataysan macnaha in nagula soo qabta inaysan nahayn gudoomiyaha guddiga gaadiidka safarka gaalkacyo oo isna warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey dhacdadan waxaana uu walaac xooggan ka muujiyey ammaandarada la soo diristay dadka safarkaha ee isticmaala xeebta gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan meelaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka cadowga ah baabuurtii xamar ka baxday maantay dhammaantood si qabiiliyana oo maaragtay oo cad ayaa ciidamo shaar dowladeed wata ay waxay ku qabsadeen meel wargaadhi iyo cadcadii intii u dhaxaysa kabacdina toddoba baabuur ay afduubteen dadkii iyo baabuurtiina waxay geeyeen meel nuur duglo u dhow ma garatay waxa ayna leeyihiin maaragtay jaad hadda ka hor lagu dhacay aadan yabaal ayaa kollay niman maaragtay jaadka laga dhacay dad waxay nooga haystaanay yidhaahdeen meesha la yidhaahdo matabaan marka dadkaasaan u haysanaa yidhaahdeen toddoba gaari waaye toddoba gaari iyo rakaabkii saaraay gaalkacyuu ku wajahnaay xamaruuna ka baxay sababta gaadiidkan loo afduubtay ayaa salka ku haysa dhacay murtadiinta u geysteen maanduuryaha qaadka oo dhexdooda ay isku qabsadeen waxayna colaadii ka dhalatay arrinkaasi sababtay in maleeshiyaadku gaadiid shacabaha ay qabsadaan maamulka murtadiinta ugu magacaaban degmada matabaan ee dhacda halka ay iska galaan hiiraan iyo galgaduud ayaa maleeshiyaad halkaasi ku sugan faray inay qafaashaan gaari iyo dadkii la socday oo ku jeeday deegaano ka tirsan shabeellada dhexe sida uu sheegayo mid ka mid ah maleeshiyaadka qafaalka ku haysto dadka shacabka ah waxaa naga qaatay aadan yabaal gudoomiyaha aadan yabaal ay ka bilaabanaysaa waxay ku tegaysaa sanay cabdulqaa meeshu ka taliya intii ka dhexayda ayaa nagula dhacay nagula baartay haatana ujeeddaa loo dhacay meeshiibaa waxaa lagu siistay calaa kiilo boqol iyo labaatan dolar ma garata maya maya maya saraakiil liima soo dirin maamulka matabaan waxaan ku noqnoqonayay oo horshada meesha aan ka bilaabata ah oo ambulance kaga duwan noqonayay gudoomiyihii sarkii dowladda ay aawiri baabuur abgaal iska dhac aan wax kala kuumanay deegaanada iyo degmooyinka ay maleeshiyaadka kooxda ridada iyo maamulada ku daabanba ay uga sugan yihiin soomaaliya waxaa ka jira gaboodfallo ka dhan ah bulshada sida dhaca gaadiidka kufsiga dumarka iyo dagaalbeeleedyo joogto ah mahadsanid abuushayba madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad gurguurte xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya madaxweynaha maamulka riddada ah ee isugu yeera jubbaland murtad axmed mudoobe ayaa murtad xasan sheekh ku tilmaamay mid hadalladiisu isburinayaan islamarkaana aanan aqoon waxa uu ku hadlayo isagoona u jeediyey xasan sheekh inuu isdhegeysto waxa uu sheegay in xasan wixii shalay uu dhahay iyo waxa maanta ay yihiin laba kala duwan oo aanan meelna isla soo gelin isagoona yidhi
waxyaalaha gariibka ah waxaa ka mid a madaxweyne xasan sheekhda waxaan aada uga talin lahaa bal inuu shalay iyo maanta is dhegeysto ani hadalladayda halaysu wada keena shalay iyo maanta iyo kadib waxaan ku hadlaya waxaan aqaana laakiin madaxweyne xasan hadduu shalay isdhegeysan lahaa markaan soo bax ninka odagaa saaxiibkay halahayni iyo maanta inuu isdhegeystaa ficlaan lahayd falka dhacay iyo qaabka waxu jiraanaysa
axmed madoobe ayaa waxa uu geesta kala cambaareeyey xisbiga cusub ee xasan sheekh sameeyey kaasi oo uu ku tilmaamay mid la mid ah xisbigii hantiwadaagga kacaanka maxamed siyaad bare balse uusan faraha ku haynin hal shay xukuumaddiina uu isku wada qasay murtad axmed madoobe oo hadalladiisa sii wata ayaa sidoo kale madaxa kooxda riddada soomaaliya ku tilmaamay mid doonaya muddo kororsi sidoo kalena doonaya inuu in muddaha ku sii fadhiyo kursiga filla soomaaliya waxa uuna yidhi haddii cidi iska joogayso maxaan shalay farmaajo ula dagaalamaynay axmed iyo xasan ayaa dagaalkooda bilowday kadib doorashadii axmed madoobe taasi oo kooxda muqdisho u aragtay miduu isku caleema saaray aynan u helin wax aqoonsi ah waxaana xigay dhacdooyinkii sababay in ciidan fara badan lagu daabulo agagaarka kismaayo ayna dhacaan iska horimaadyo khasaare gaarsiiyey labada dhinac dagaalo dhowr ah oo dhex maray murtadiinta ayaana looga gacan sarreeyey ciidankii uu murtad xasan sheekh ka soo diray muqdisho xiriirka labada dhinac ayaa la gaaray in waaran soo qabasho ah midba midka kale uu qorayo mahadsanid yaasir beesha jiidda oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo nool ah oo geela ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbi xiran furiimaha hore ee dagaalka walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyey iyadoo maalmihii lasoo dhaafay qabaa'ilada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay wareejinayeen geel ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta dhowaan munaasabadda ay dhigtay beesha jiiddo oo ka mid ah beelaha dega wilaayada waxa ay tiro geel ah ku wareejisay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe geelahaas oo ay ugu talagaleen in la gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka ee lagu horfadhiyo cadowga kusoo duulay dalka munaasabadda waxaa hadallo ka jeediyey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo suldaanka guud ee beesha jiiddo sheekh maxamed balle waxa uu ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay munaasabadii ay beesha jiiddo ku wareejinaysay geela ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan munaasabado badanna ka horreeyeen oo ah alinfaaqu fii sabiili illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa qabaa'isha soomaaliyeed inay wax ku bixiyaan qabiilka maanta doonaya jihaadka ka socda sharqi afriiqiya inay qaybtoodii ay ka qaadan jireen haddana qayb kale ku siyaadiyaan oo weliba xoolo geela ku bixiyaan waa beesha jiiddada weeyaan beesha ayadaa iyo beesha jiiddo waxay maanta keentay geel geelaas isagaa ayay doonayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa inay ku garab istaagaan qaar ka mid ah nabadoonnada beesha jiiddo ayaa iyagana geela ku wareejiyey suldaanka guud ee beeshaasi nabadoonkii degmada jilib aan ahay geel oo maarta beesha reer jiidda ay soo aruuriyeen farxad aa lagu soo dhiibiyey xoolihii waxaa loo soo dhiibiyey mujaahidiinta oo furuntii hore jiraan waxaan annana ku wareejinaynaa suldaankeenna calanuur calagarabey anoo mijihi aadan maxamed shoobow ku saasniya beesha jiidda cali gaamic saala haystee mujaahadiinta oo maarata furunta hore yaraa in maaragti gaal oo maar shan neef aka oo taakuleenaka haddi maantana kown maaka owal maaka in maaragti eferdhe inaa bisne marka siyaakeeyaa maarati yaa ji go-aan hadda qaday ugu dambeyn suldaan cali nuur oo ah suldaanka guud ee qabiilka jiiddo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa geela waxa uu ku wareejiyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe nabadoonada beesha jiiddo jubbada dhexe iyo jubbada hoose dhammaan waxay ku dardaarmeen in muxuu aha ilaahay dartiis xoolaay u bixiyaan shan neef oo geel ah geelaasoo lagu deeqay mujaahidiinta furunta xore joogo oo ilaahay dartiis u jilib xiran oo kitaabka alla u nusraynaya maadaama geelaas ay ii keeneenna nabadoonnadii waa kala gadoomay anigu waxaan ku wareejinayaa walaayada gobolka waxaan leeyahay ilaahay dartiis ayaa loo bixiyey diinta alla subxaana wa tacaala kitaabka alla in loo kor yeelo ayaa muxuu aha baasha ku tashatay inay ku bixisay waxayna ballan ku qaaday xoolaheeda in laba ay u dhigayso bis mis saddexayna laba ay u dhigayso qaybna ay isu nafaqaynaysa ilmahooda iyo carruurtooda dantooda masaalixdooda adduunya ku dhammaysanaya inta ama inta kale soo hartay jihaadka inay ku bixinayaan qabaa'ilo badan oo dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa mar sii horreysay sidaanoo kale waxa ay geel ugu wareejiyeen mas-uuliyiinta wilaayada kuwaasoo ka dhacay degmooyinka jilib bu'ale saakow iyo salagle waxaa harsan qabaa'ilo kale oo iyagana doonaya in ay geel ku wareejiyaan mujaahidiinta mahadsanid dhuubow wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo eegaya cabdirasaaq axmed maxamed waa askari taa'ib oo lagu soo bandhigay deegaanka qoondhood oo ah deegaan hoostaga degmada buurdhuube wilaayada islaamiga ee gado askarigan taa'ibka ayaa markii toobadda loo qabtay kadib waxaa waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga andalus isagoona ka waramay waxyaabihii uu la kulmay intuu ku jiray maleeshiyaadka murtadiinta waxa uuna kasoo badbaaday weerarkii barakaysnaa ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen degmada awdhegle ee wilaayada shabeellada hoose waa cabdirasaaq axmed maxamed waxaan joogaa walaayada islaamka qoondhood baan joogaa nimankan waxaan ka raacay muqdisho gaar ahaan xaafadda madiino xarada turkisom ayaan oga diray halkaas ayaan tababar saddex bilood kusoo qaatay tababarka markuu noo soo dhamaaday xamar baana la keenay xamar baan cabaar joognay xamar maana maana dhaafi jirin kabacdina awdhiglana la geeyey awdhigla cabaar sidaan u joognayna hadee dagaal baa ka dhacay marka dagaalka markuu ka dhacayna dee dagaal dhimasho iyo dhaawac iyo maaragtay sabab u noqday khasaaro waxaa na soo gaaray naf iyo maal leh xaradii iyo meeshii aan degnay waa nagala qabsaday dagaal baa meeshii ka dhacay rag baa dhaawacay aa nagala qabtay rag waa dhinteen marka meesha waxaan caadiyayn baa ka dhacay marka waxaan caadiyayn baa ka dhacay aniga markaan go'aansaday inaan isaga soo tago nimankan iyo maaragtay iyo aniga waxaan u cararnay xamar baan usoo cararnay oo wadadii aan soo aadnay xamar baan soo aadnay meeshii baa mujaahidiinta naga qabsaday oo ayagii baa maaragtay waxaa la wixii hubbi isaaladii waxaa la wixii meesha yaalay ayagaa qaatay annagina aan soo cararnay meesha may wax baabuur maana wadanin meesha baabuur waa nagula geynaya waa nagala soo celinayay wax baabuur aa meeshii goobtaas ku sugnaa ma jirin waa nagu soo daaburi jiray ka dhacina dib baa loo celin jiray labakaton baa lagu tagnay markaa labakaton lagu tagnay midee xamar baan sii galnay waxaan imaaday gobolkayga gadaan imaaday hadeertaana maaragtay asiga baa imaaday alxamdulilah maantana walaayadaan la joogaa oo si wanaagsan ii soo dhaweeyey alxamdulilah ilaahay baana ku mahadsan wallaahi waxaan baan u diri lahaa meesha hadda maanta dowladda waddanka ma jirto wixii yaalana dee waa la wada arkaa oo soomaaliya dhan baa wada aragto haddii maanta nimankan maaragtay wilaayada oo mujaahidiinta amaanta xitaa ilaahay kaa badbaadiyo waxaana ka badbaadeyna midka maaragtay garabka ka dirirayay oo maaragtay isku ciidanka eedeen baan ka badbaadeynin oo ku dilayo qoriga hunguriyinayo marka meeshaas nolol ma taalo wixii hadda maanta dhalinyaro eh oo mustaqbal leh waxaan dhihi lahaa maaragtay dhulkiina iyo caradiina usoo laabta meeshaas maanta dowlad loo dhinta ma jirto ayr iska soo wadkeena wallahi maasha allah maasha allah wilaayada aad iyo aad bay isoo dhaweeyeen aad iyo aad bay isoo dhaweeyeen ilaahay baa ku mahadsan in awdigila marka koowaad niyad fiican laguma joogin oo maaragtay wax niyadoo fiicana lagu joogo ma jirin xabadda markay subaxi bilaabatay oo ninkii u sarreeyey oo taliyihii guutada ahaa oo ciidanka haystay asiga unbaa wa difaaci ninka u horreeyo ka baxa isagu ahaa in haddana inta meel lagu keeno ninka kugu sarreeya uu kaa cararo fuleynimo waayo waa wax la arkaayo haddii maaragtay wax qadiyado hadda maanta meeshaas yaalana ma lahan dhalinyarada unbaa walaayaadka islaamiga waxaa si istabajooga u soo gaaraya askarta toobadkeenayaasha ee ka soo baxaya safka cadowa kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid casam ugu dambeyntiina mu'asasada alxikma faraceeda degmada tiiglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa bixisaa fursad ku aadan barashada harqaanka iyadoona arrintaas ay si weyn uga faa'iidaystaan bulshada ku dhaqan degmadaasi walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa mar kale inoo faahfaahinaya barashada farsamada gacanta waa muhiim waxay kaabi kartaa dhaqaalahaaga adiga oo aan cidna gacanta u hoorsan ama aan cidna waxba weydiisan noloshu waxay ku fiican tahay inaad gacantaada wax ku barato ha ahaato barashada cilmiga sharciga maadiga iyo kan gacanta laga barto ee loo yaqaano farsamada gacanta barashada harqaanka waa qayb ka mida difaaca nolosha waana farsamo loo adeegsada gacanta isbeddelna ku keeni karta noloshaada haddii sidii loogu talagalay aad u barato ama shaqadii loogu talagalay aad ku qabato warbixintan waxaan ku soo tabin doonnaa shaqooyinka ku aadan farsamada gacanta waxaana ku soo qaadan doonnaa barashada harqaanka iyo faa'iidooyinka ku jira in gacanta la maalo ama laga shaqaysiiyo mu'asasada alxigma ee degmada tieglow marka laga reebo barashada cilmiga sharciga iyo kan maadiga waxay qabataa koorsooyin lagu barta harqaanka kaasoo rag iyo dumarba ay bartaan waxay soo saareen saddex dufco oo ay ka qalinjibiyeen in ka badan toddobaatan arday oo rag iyo dumarba leh kuwaasoo shahaadooyin ka qaatay barashada harqaanka qaar badan oo ka mid ahna haddaba ay ku shaqaystaan harqaanka waxaan booqannay xarunta alxigma ee degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool xilligii aan booqanaynay ardaydu waxay ku jireen xiisadda barashada harqaanka ragga waxay bartaan tolidda dharka ragga sida surwaalada shaararka khamiisyada iyo wixii la midka ah halka dumarkana ay bartaan tolliinka dharka dumarka sida saakooyinka xijaabada iyo wixii la midka ah intii aan booqashada ku jirnay waxaa noo suura gashay inaan la hadalna qaar ka mida ardayda iyagoo ka sheekeeyey farqiga u dhexeeya markii ay bilaabayeen harqaanka iyo hadda meesha ay marayaan muasasada horta alxigmaalere wayna kataale tiiglo kataala waynba kabaradahaayaha sharqaanka oo qeybta gaar ahaan magaalka otoliinka surwaalada ah waybaan hukuwayaha biyuli hukuwayaha markii haddana anta kooy surwaal meel ku bilaabo meel kale ma gordaan laagaad surwaalana tolada anta kawedu safaylaha hadda may ahaan surwaalka ambarade haddana way fadaha anana gudub haddana shaatiyaalka aan gudub fadahay haddana mu'asasada alxigma dekada degmada tiyeglow kataala gaar ahaan sharqaanka baradahay qeybta toliinka dharka magalka sida sarwaale shaatiya hadda sarwaalkii haddanin dhammaaday waa in gudubna fadaayn shaatigii aan gudubna fadaan markii hore dharkuwan la baradaa maslahayn laakiin hadda walaa idinku babilaawday alxikma arqaan xilligii bilaaway ee, ma wareegii korna hataa markeena koyay markii hore silin wareejiyaale barya dundunta silin geliyaw kadib sawalantolaw Hadda maxaad tulaysaan?
saaki tolayada Haye.
saakooyinka iyo barayaalka faashonka intaasoo dhanba Haddaad tolakor tuli kartaa.
in gacantaada aad wax ku barata kadibna midhihii kaaga soo go-ay aad ku shaqaysato waa faa'iido qof weliba uusan heli karin sida la aaminsan yahayna haddii aad gacantaada ku shaqaysato waxaad kaga kaaftoomi kartaa tuugsiga bini'aadanka allaah kaasho gacantaadana ku kalsoonow raggan dhallinyarada ah ee harqaanka baranaya waxay ka yimaadeen deegaanka biyooley oo qiyaastii dhowr iyo toban kilomitir dhanka koonfur kaga beegan degmada tieglo waxay sheegeen inay halkaasi kaga yimaadeen inay gacantooda ku ciilbaxaan ayna leeyihiin hami sare oo arrintaasi ku aadan hata iida walinka muuqden hatmadiyan kuwey way wahaansi laka barday oo hayti amba barda doonte may shargaanka wirayisi bisi ba kunoogi bab madi la giikila mata ka naqdina aniba giikala aniba dadka hurdan kala jijiidayna habaa liilay way kutubiyay madi kadib aniba siyasa bordiir aniba disurmay muddo kooban inta wali fancy faday bilaa rawan ka dadaalay insha Allah rajin yan yaran oo yarti sanada faday surweelan toliga galada faday oo bilaa yar hadan ha kan hadan talinka toli kan beesil oo gaadi tumila mador loo gaadi inta linka tolayata waa waasan kale bisin sinka fiili shaata ka daraga sana tan lain toli madi sidii beeso maalinkaas lin ku gaado haatan may go'aan ka gaadeen tan surweel bardo shaatana bardo waxay la hadleen dhallinyarada derbiyada fadhiya iyo kuwa dalal shisheeye u aaday waddanka shaqo ma leh iyagoona u bidhaamiyey farsamooyin shaqo oo bannaan kuna boorriyey inay dalkooda wax ku bartaan wayba andaray derbi fadhiyaalka u aban shaqayso shabaa lahadshagad baaqamuunde ana shaqa waysanu guran shaqa mal waysan farsamadan haddii baradan uu tiliyomshanu ku halayaan waa ka beesnu ku dhirgayaan waa ka ani marka meelaha ka aruurano ha buuyano safayla tacliintan qaadadan taasaan ka baaga lahay shaga dharaaranta dalka iyo dibadda weliba dalka ciid muhiim ah in laga shaqaysa gacantaada ku ciilbax aad barwaaqo gaartide gacantaada ku ciilbax oo aamin allihii ku abuurtay gacantaada ku ciilbax oo ka guur gargaar ku sheega gaalada guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga al andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu